aan ku bilowna kadib war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka galmudug ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu ka mid noqday maamuladii hore uga soo horjeestay dowladda federaalk ee soomaaliya aragtideeda dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay xiisada gacanka carabta waxaa maamulka galmudug ay sheegeen in go-aankeeda uu yahay mid ay gaartay kadib markii ay ku qanci waayeen sida ay sheegeen doorka dowladda dhexe ee ka qaadatay arrintan haddaba wasiirka warfaafinta ee galmudug maxamuud aadan cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray
waa salaamaya marka hore saara adigii iyo dhegeystayaasha ay dhegeysan doonaan hadii ilaa yiraa intaa kabacdi way jirtaa warqadu waa warqad war-saxaafadeeda oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaa xilligan kusoo beegay inaad ka hadashaan arrintan adinka
xilli ahaan kolley wax walba waktigooday dhici lahaayeen laakiin xilligana waa xilli ay noqotay in war-saxaafadeedkan aan soo saarno sidii kuwii naga horreeyeyba ay usoo saareen dowlad goboleedyada kaleetood waxayna xiganaysaa arrintana muddii soo jiitamaysay waa tii dowladdu ay qaadatay go-aan lixdii bishan june go-aankaasoo lagu sheegayey inuu dhexdhexaad ka tahay dowladda soomaaliya arrimaha ka taagan ee khaliijka shirkii madasha madaxda hogaanka qaranka oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa lagu soo qaaday arrintaasi inaanay suurtagal ahayn in dhexdhexaad ay ka noqoto dowladda soomaaliya sababaha lala xiriirinayna ay tahay in cilaaqaad wanaagsan oo taariikhiya iyo heer ganacsi iyo arrimo istraatiiji ay nagala dhexeeyaan dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo inta xulufada la-ah waa gartay marka
waayahay marka sidaas ayay ku timiday go-aankan in la qaato waa gartay madaxda maamul goboleedyada puntland iyo koonfur galbeed oo arrintan idinkaga horreeyeen waxa ay booqdeen dubai iyo sidoo kaleto imaaraadka wadahadalla ayaa jiray ee dhankaas la galeen adinku ma ayagaad ku fikir noqoteen oo aad ku raacdeen maadaama madaxweynihiina aanan lala hadlin oo loo yeerin oo halkaas uusa tegin maxaad ku qaateen go-aankan adinka dhankiina galmudug maya shardi maahan in la tago goobta in la taga maahan goob cibaado maahan si badan ayaa loo wada xiriiri karaa go-aankana waxaan ku qaadanay isfaham ama aragti markaasi aan la wadaagnay iyadoo la eegayo maslaxadda danta shacabka soomaaliyeed danaha nagala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka khaas ahaan masaalixdaas ayaan ku qaadanaynaa go-aanka danta dadkeenu meesha ay jirto sidaas ayaana kalifaysa inaan qaadano go-aankaas waa gartay marka maamulkiina ma u dhan yahay oo go-aankani ma wada qaadateen oo ma yahay wax idinkoo dhan idinka soo baxay mase shalayba waxaa la sheegay in warqado ay soo baxeen kadibna gadaal laga beeniyey haddana hadda midaan ayaa socoto ma waxaad wada fadhiisateen oo go-aan ka gaarteen ba mase waa wax wasaarad gaara ama shaksi gaara uu soo saaray maya waa go-aanka galmudug mar haddii xafiiska madaxweynaha ay kasoo baxday oo tale madaxweynuhu uu jeedinaya ay tahay waa arrin ay ku dhan tahay galmudug dadku waxa ay leeyihiin ama siyaasiyiinta dabcan fikirkii maamul goboleedyada ee lagu raacayo dowladaha shisheeye aragtidooda ku wajahan in maamul goboleedyada lacago fara badan lagu harqinayo oo qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya wax lagu burburinayo ee tahay marka maxaad ku qaadanaysaan wax dadkii ay kasoo horjeedaan siyaasiyiinta ay dhibsanayaan dadki iyo dalkiina lagu baabi'inayo maxay yihiin waxa aad ku bedelanaysaan horta mas-uuliyadda aan haynahay waxaan u hayno waa shacabka ummadda soomaaliyeed weeye danaha ay ku leeyihiin imaaraadka iyo sacuudigana cid kastoo soomaaliya ama taariikhaha akhrisata ama danta soomaaliya la socota oo dhan ayaa og maslaxaddu meeshay ugu jirto ganacsiga naga yaala iyo danaha naga yaala imaaraadka iyo sacuudiga nagama yaalin waddamo kale marka masaalixdeena ayaan u qaadanaynaa go-aamankaasi lacag la isku harqinaya midna maaha wixii meelo daloola laga fiirinaya hade cid walba afkeeda aqoyn waxay doontay dhigi kartaa laakiin dadku dowlad goboleedyadu waxay matelayaan rabitaanka shacbiga ee wakiilada dowladda federaalkuna naftirkeedu dowlad goboleedyaday ka dhisan tahay waxaa dowlad goboleedyadu badankooda rabaan inay hoos u fiiriyaan oo ay tala ka qaataan naftirkooda wayna guddoon tahay ma dareensantiin in qodob ka mida dastuurka ay arrintani liddi ku tahay oo marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha dibadda ay tahay in dowladda federaalka wax hoos imaanay oo inay ayada ka hadashay ay u banaan tahay ay tahay oo maamul goboleedyada dabcan dowladda uun ay ugu mari karaan maidin muuqataa taas maxaad se ula hadli weyseen dowladda inta aad xiriirka banaanka aad sameynaysaan waxaasoo dhan saara sidaasu ma jiraan shir waxaa jira madasha hogaanka qaranka la yiraahdo oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay ka kooban yihiin horeyna waa looga hadlay wixii dhimanna waa looga hadli doonaa
marka hadda maxaad rajeyneysaan maamulka galmudug ahaan go-aankan waad soo saarteen maxaa xigaya ma madaxweynihiina tegi doona wadamadaasi uu go-aankooda taageeray mise dowladda federaalka aad kula noqoneysaan aragtidiina wallahi waktigeeda waa tilaabo dhiman ma rabo inaan ka hor dhaco
maxamuud aadan cusmaan oo ah wasiirka warfaafinta ee galmudug oo qadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa